madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qorsheynaya inuu soo saaro wareegto amraysa in la diido in dadka kasoo jeeda wadamada dhaca caalamka islaamka ay helaan fiisaha dalkugalka mareykanka tallaabadan oo qeyb ka ah iskudayada uu trump ku doonayo inuu ku sugo amniga mareykanka dhanka kalena ku cadaadiyo muslimiinta mas-uuliyiin ka tirsan waaxda fiisaha ee wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suuragal tahay in go-aanka kama dambaysta ee la xiriira wadamada aanay dadka kasoo jeeda heli doonin fiisaha mareykanka uu soo bixi doono toddobaadka soo socda waxaana la helayaa dalal ay suuragal tahay inay ka mid yihiin dalka afghanistan ee mareykanka lagu jebiyey dowlad islaam ahna laga dhisay ayaa kaalinta koowaad kaga jira wadamada aanay dadka ku nool heli doonin dalkugalka mareykanka waxaana xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka oo c n n la hadlay xaqiijiyeen arrinkaas sidoo kale waxaa ka mid ah dalalka la filayo in donald trump uu saaro dalalka mamnuuca ka ah in dadka kasoo jeeda helaan dalkugalka mareykanka wadanka soomaaliya oo uu mareykanku ku joogo duulaan milatari oo uu kaga soo horjeedo in dalka lagu soo rogo ku dhaqanka shareecada islaamka bakistan iyo iiraan ayaa iyaguna la saadaalinayaa inay ka mid yihiin dalalka ku biiraya liiska wadamada aan heli doonin fiisaha dalkugalka mareykanka waxaana muddo xileedkii hore ee trump uu sidan oo kale u go-aamiyey in wadamadan dadka kasoo jeeda aanay heli doonin fiisaha mareykanka